assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa salaamantiin idilkiinbaa markastoo dunida aa ka joogtaan halkani waa warbaahinta toga herar waxaanu haddeer idiin haynaa war deg dega oo kasoo dhacay degmada salaxley taasoo aanu waraysi idinka hayno guddoomiyaha degmada salaxley mudane shiine tahar oo ka warramayey roobab waaweyn oo haddeer lixdii galabnimo qabsaday taasoo ku baahay dhammaan magaalooyinka hoo yimaada degmada khasaarena gaadhsiiyey gaar ahaan degmada salaxley gudaheeda waxaa khasaaraha uu sheegay hal dhimashaa iyo dhowr iyo toban dhaawaca iyo guryo badan oo dumay bal warkaa oo faahfaahsan waraysi ayaanu idinka haynaa guddoomiyaha dhegeysa hab soo dhowo waraysiga horta guddoomiye guddoomiye bal siday wax u dhaceen roobab weyn baa ka daaya baa laleeyahay degmada salaxley bal siday wax u dhaceen khasaaraha jira bal faahfaahin naga siiya arrintaa
waxa waxa roob dubduufaan lagu ahaa biyaasha magaalada intii badan wuu duriyey jiikada qof xataa maaha jigaradii buu duriyey wuu ku jiifiyey hal qofunba dhimashada imika jira oo inana dhaawac waa dhowr iyo toban ilaa saddex toban qof meelahaasaa dhaawacay kasoo gaadheen meheradaha waxaan taradaa ganacsatada badan way iyaguna waa wixii dhex yaalan qoyeen imika dadkii baanu kala guranaayo meelihii guryihii dhismayaashii aan jirin aanu geenayna aanu ku mashquulsanahay
waan gartay marka ma hayno wax ma hayno tuulayaasha kale khasaaro winkii leeyahay waan gartay laakiin dhul badan oo khasaare gaadhsiiyo bahadanan iyo inay bixo iyo kaantuug iyo dhulkaasoo dhan buu maray ilaa imika telefoonka loo geli leeyahay iyagana waan gartay goorma ayuu roobku idi helay
lixd iyo labaatan daqiiqahid galabnimo
lixd iyo labaatan ah goorma ayuu idinka qaaday markaa oo saacaduu idi hayay mise markiiba wuu idi dhaafay e roobku ilaa imika weli wuu da-ayaa laakiin duufaanta waxay ahayd wax saas midib ka yar baheed waan gartay miyaad degmooyinka degmooyinka kale marka telefoonka laga reebo wax gaadiida oo gurmada miyaa siiseen oo aad sidaa usoo ogaataan khasaaro intuu leegimakaana bahadhaba baan ku maqan yahay waan eegayna waxay nala soo xidhaan roobkuma waa uga soo xidhinayna oo nigana markaa dhahayne waan gartay marka khasaaruhu waa halkaa ruuxay dhimashada iyo dhowr iyo tobankaa dhaawaca
ah xarunta degmada silaxle un baan ka warhaynaaye meelaha kale markaynu warkooda kasbiga helo ayaan usoo gudin doonaa
dadkii dhaawaca ahaa ma degmadaa lagu dabiibaya mise waxa u dirteen hargeysa mame waan keena cusbitaalka yaalaan cusbitaalka halka cusbitaalkii salaxday
a khasaaruhu waa magaalada gudaheeduba ku kooban yahay hareeraheeda laakiinse weli wax wara kama haystaan dad iyo ilaa imika hareeraheeda magaala intii magaalada dhexdeeda dhismayaasha un baanu ka warhaynaa imika dad iyo xoolo kale warkuma hayno weli waan gartay guddoomiye waad mahadsan tahay wixii faahfaahine warara waad gadaal baad naga soo dii doontaa insha allahu